الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري هرافيلا قضبدا وركا شبكدا ورباهنتا ورسان هرابتونسين هايتونا ميبا أنكوينا xildhibaan ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay walaashaani welwelka lagu qabo doorashada soomaaliya kulanlan ku hadalaya ammaanka nameyba laga qabaday magaalada caasimadda ee muqdisho taliyaha ciidanka xoogga dowladda federaalk soomaaliya meyba ku hormeeray xarumo ciidamada dowladii oo kaleey magaalada dhuusmareeb xilli uuse booqasho ka maraha deegaanada qaar ee gobolka galgaduud jimciyaddu qormo ku dhexeeya tanamebel guulo amni iyo weliba tan siyaaseed ee soomaaliya deertina tohaliska jartuu yeelata duqaymomeba ku dhiiday deegaano ku tirsan gobolada jubbooyinka ee maamulka jubbaland wararka binaanka warsan hiraabtansin aytona mebanku wiina indiya meyba ogolaatay dawada ku horseedowka kofitum isagaal
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaarey markale hiraab fayla hiraabnimo arbaca u taariikhdan iyo kabeeganta sadiida bili lixaad ee juun sanadda labada kun iyo labaatanka warkii oo faahfaahsan mudane ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo miba uuse ku hadlay walaashaani welwelka lagu qaba doorashada soomaaliya xildhibaan maxamed idris gani oo ku mid ah xildhibaanada gola shacabka miba ku hadlay walyaabo sheenintii siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno kuma dambeele caalamka iyo muujiyan welwelkii oo ku qaban doorashada la fila untiya kudhiyada soomaaliya xildhibaanka ayaa sheegay inta bilisiyedaad ee sanadku usi qorshagahaa intii la bilaabo doorashada xildhibaanada golaha shacabka bilo disembar ee sanadka laha gebagabay doorashada xildhibaanada laakiin taasay aan muuqanaa meba usaadalshay intaas ka daray intii madaxda dowladda federaalk iyo ooni muuqan ahaano fadaayin intii uga badan doorasho islamarkaasina taasay welwelka abuurtay xildhibaanada qaar iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee soomaaliya kadamboyntii xildhibaan maxamed idris gani maba sheegay intii madaxda dowladda iyo hore in ballan qaadeen doorasho wakhtisha ka dhiyaasa laakiin aanay muuqana intiyo taasay suurageliyaan maybana madaxda dowladdan ka baaqaya inti si deg deg ee doorasho wakhtisha ka gobadan
sideed bilood nooma dhibna waxa u hadda waxa waaya bisha sideedaad doorashadii bisha sideedaad oo hadda bisha shanaad bisha lixaad ay bilaabatay waa in broseska doorashada xildhibaanka ugu horreeya bisha sagaalaad waa in la doorto december twenty seven waa in la dhaariya dhammaan xildhibaanada marka sideed bilood kama dhine wax wax aada koobaba ka dhiman marka meeshaas inaad ka fiirisaan rabaa horta marka hore waxa hadda keenay welwelka badan siyaasiyiinta iyo danayaasha soomaaliya oo dhan hadda ku abuuraya welwelka badan waxay tahay madaxda kursiga ku fadhida oo markii hore doorasho kusoo galay oo hadda aan u muuqan inay doorasho qaban rabaan wakti hadda la joogo oo kale twenty sixteenkii markii aan joognay waxaa la ogaa dadku waxay raadinayaan oo caddaayeen kursiga sibuu u qornaa ninka madaxweyne raba ninka xildhibaan raba ninka siyaasad gala ka shaqaynaya iyo deegaanka kursigaad u raadsanaysid waa caddayd oo laga doorashaa lagu jiray hadda oo december ay saacado noo jirto septemberna ayba noo jirto bil ay naga dhiman sagaalaad ay doorashada inay bilowatay ay tahay meelna aan waxba aan ku sheegin ayaa horta welwelka ugu badan keenay marka dadka soomaaliyeed waxay ka dhur sugahayeen ummadda maalintii madaxweynaha la dhaariyey hadaladiisii oo ugu horreeyay waxay ahayd inuu dalkan uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah macnaheeda hadduu waayo inuu gaarsiin waayo ma ahan dhammaadka adduunyada ma ahan laakiin waxay ahaan lahayd bedelkeeda inuu keeno doorasho kaleeto dalka u aadaan
xildhibaanka ku tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo weliba siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno kumadda beelo caalamka iyo walal kumuuji doorashada wakhtisha ka dhiyaasa walow madaxda sare ee dowladdi oo sheegeen anti iyo muddo kororsi walla erow injaro doogna doorashadan wakhtisa ka dhiyaasa haddaba beelo caalamka gaar ahaan wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya nameyba uuse ku hadalaya arrimo ammaanka soomaaliya iyo weliba arrimo doorashooyinka ee la filow intii gudaha waddanka soomaaliya ku dhiyan iyo u qaramada midoobeyn xilligu guulo amni iyo weliba tan siyaasadeed ee soomaaliya deerti halis iyo ka tilmaantay guutahaan amniga iyo weliba siyaasadda oo soomaaliya deerti sanadowgii laha dhaafi mayba halis aan ka jaro koraana reed annagadowka haddii iyo tallaabo deg deg ee aan qaadna beelo caalamka siiyo anku caawida intii mas-uuliyiinta guulayo ku horseedaan dhibaatooyinka weyn ee bani aadanimo iyo sooban nsjow raadka iyo reeban daadadka wiin ee katalaanka iyo saameynta bahsin ee covid toban iyo sagaal sida laka sheegay warbixinka kubatay jamciyadda qurma ku dhexeyta ee soomaaliya warka qaramada midoobey baa laka eraya soomaaliya hababka walqobashada eediya nyarta han dalalka dariskale ee saasartiya saameynta daadadka iyo coronavirus ma eto bani aadanimo oo fudud laakiin may beelata suurtagalnimada inti reed hangnagta qaar ku mid ah guulowgii amni iyo welibaana siyaasaad ee baalo caalamkii oo maalgeliyeen tobankii sano ee lahadhaafi saasyaalka eri war qoraale oo kubaya xafiiska iskuduwaha arrimaha bani aadanimada ooja ee soomaaliya sii dawaana ma belayna waliba anbaahna antii sii wadna wada shaqaynta islamarkaasina beleerana iskaaladowka unala leena ganacsatada gaarka bulshada rayidka iyo weliba antii wada shaqeyn dheeraad ee lawaadhan qurbo joogta iyo markale laka eri warkaha kubahi xafiiska madaga oja ee wadamada geeska afrika kulanlan ku hadlaya ammaanka yemen baa ku dhiyay magaalada caasimadda ee muqdisho gudoomiyaga gobolka banaadir waana ee doga muqdisho cumar maxamuud maxamed yemeba uuse shir guddoomiyey kulanka degmooyinka ee maamulka gobolka banaadir kaasi oo toddobaadkii marba la gobodo kulanka oo gobro ku haayeen guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka taliyaalka qeybta guud ee baleeska ee gobolka banaadir guddoomiyaalka degmooyinka taliyaalka saldhigyada ayaa lanku hadlay arrimo dhowr ee shirka oo dhowr qodob lanku hadlay yemeba lankuma hadlay ciidamada amniga ee qaabilsan gobolka banaadir sidii aan ku guulaysadeen sugowka ammaanka caasimadda intii lagu guda jaray beli barakaysanati ee ramadaan iyo weliba sidii oon la shaqeeya maamulka gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka afayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan oo kulanka faahfaahin kubimeba sheegay inti saas oo kale kulanka qodobo iyo kumida in lanku hadlay arrimo wacyigelinta covid toban sagaal canshuuro iyo weliba nadaafadda magaalada caasimadda ee muqdisho soomaaliya laa ku waramahay intii dil iyo dhaawaca lanka jeysadii gudaha wadanka koonfur afrika wararka idaacadda warsan ee kuheelahayta dalka koonfur africa maba sheegaan inti muwaadiniin soomaaliyeed oo kumid tahay in ahaanu ka ganacsado dalkaasi iyo a mudan dhaawaca ku deerayay jirdil iyo anjeysan ciidamada baleeska dalka koonfur africa muwaadinka soomaaliyeed ee magaashii laakagaabi maxamed iyo la sheegay intii xilli uusa roogay magaalada briteria iyo katoogidan goobtis ganacsi oo uusa roogay kureedna meelo jirdil iyo onka jeystan intii uusan dhimana xukuumadda soomaalida ka nool dalka koonfur africa maba sheegay inti sababta linjirdaliyaata intii uusa kumid tahay soomaalida ani hogaansan bandowgii ilhaakrugi magaalo sabab la xiriira coronavirus islamarkaasina muwaadinka soomaaliyeed uusan dhimidin dhaawaca jirdil oo lanjeysadii dhinii kale koox burca sood afrikaan ayimiba dhaawacan jeysana ankajeysana xaafada kataale magaalada cape town qof kumid ee muwaadiniinta xilli usrooyay goobtis ganacsi muwaadinka soomaaliyeed ee laka magacaabo ismaaciil axmed yimiba laka daawayaha cisbitaal kiala magaaladaas sadiu xaqiijiyeen ehladiis oona sheegay intii xaaladiisa caafimaad hata faylata dalka koonfur africa iyo miba eedlanka dhibaata ee soomaalida ka nool mibana kooxo burcad afrikaanka iyo markasta iyo jirdil iyo weliba dilba injeysana dadka soomaaliyeed ee ganacsiyada kale gudaha wadanka koonfur africa taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo mibaa kormeerana xarumo ciidamada iyo kilega magaalada dhuusamareeb taliyaga ciidamada xooga dalka genaraal odawaa yuusuf raage oo guda jara safar usakamaraha ee xarumo ciidanka xooga dalka ee deegaanada galmudug yimibaa usadeerayay shalay xarunta taliska qaybta labaatii koowaad ee magaalada dhuusamareeb taliyaga kormeerka saagay ciidamada dhulka xooga dalka oo dhifdhisho iyo xerada meelise oo onka diyaar garoobahayan taliyaha yimibaa kormeeray xafiisyada taliska iyo weliba rugo ciidamada xooga dalka ee magaalada dhuusamareeb oo hata ee caasimada dowlad goboleedka kormeerka miba ku weeliyahay taliyaha xooga saraakiil ku tirsan qeybo labaatii koowaad iyo labaatii toddobaad ee xooga dalka sida taliyaha qeybta labaatii koowaad genaraal cabdicasiis cabdulaahi cabdi iyo weliba saraakiil kale surunka warkaasi wuxuu ku hayay akhyaaray idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda hindiya iyo m baa ogolaatay daawad lagu horseeda coronavirus dowladda hindiya ayaa ogolaatay daawooyinka viruska ku horseedawka ee la adeegsado daawooyinka deg dega ee laka daawayo bukaanada covid sagaal mibana daawada aan ku horeyta ee muujiyaase oo horumaryowka bukaanada covid sagaal ee tijaabooyinka caafimaadka rasmiga kiisaska coronavirus ee africa iyo korondhafi tiro kubmanaan iyo oo tiro afar kun iyo saddex boqol dhibasho la xaqiijiyay qaaradda oo dhan bilii janaayo oo dhan yaa w h o maba meel fagaare ee ka ammaanaystay shiinaha jawaabtiya laakiin walaayo ku damboy dhacdooyinka maba jaray jahwareer sii korahay oo ka saabsan helowka macluumaadka lakala dagaalamo coronavirus warkii akhyaaray idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula daraartan hirawn maadun raadiyaha warsan taniinka dhunyilanki warkaana dhaafimi barreed soo qoraala iyo weliba dhegaysi eba ku daalacdo kale mareegta internetka una kalana warsan radio dot com